hadda waxaan joogaa jasiiradda malta magacayguna waa cabdikariin maxamed maxamed cabdikariin qorgaab jasiiradda maalta intaadan imaan ka hor xageed ka soo baxday xageed soo martay daadurey horta waxa weeyaan waxaan soo maray wadamo badan oo ay kamid tahay sida libiya sudan tunisia wadamadaasaan soo maray haye yaa kula socday markaas goormaysa ahayd daadurey wakti wakti hore bu ahaa asxaab fara badan oo imika qaaradda yurub iyo qaaradda americaba joogta ayaanu hayn waktigaasi wakti dheer ayuu ahaa imika ilaa lix sano ka hor ayaa kasoo dambeysay dee safar waa laska dareemi karaa qof soo maray tahriib iyo xaaladeeda alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda waanu dee waxaanu ka mid noqonay dadkaas oo badbaaday la qabsaday noloshan hadda aanu ku nool nahay wax dhibaataa aada ii sheegi karayso ee aad safarkaa dher ka soo martay ama aad og tahay dad muhaajiriin ahoo kula socday oo dhibaatadaa soo maray daad wey walaal waktigeygaas dhibtu aad bay u yarayd oo dad ka socdayna dad dad waaweyn bay ahaayeen oo badanka ka imanaya wadamada carabta iyo dad iska soo shaqaystay oo qof kastaa kharashkiisa iyo lacagtiisa ku xisaabtamayey marka hadda waxaad moodaa taas inay ka gedisan tahay oo dadka wax la yidhaahdo xawaalad baa aan maqlayna dadka lagu soo qaado qofkii aan reerkoogii waxba haysan oo aan xaafadoodii waxba ku tuhmayn oo aan faamiligoogii waxba haysan baa gaadhi inta magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya sida hargeysa muqdisho boosaaso ayaa dad carruur yaryar oo iskuulka dhiganaysa ayaa la odhanaya ma rabtan inaan yurubda geyno gaadhigan kora inanka yaraa waxaa lagu soo qaadaya waxa la dhaha xawaalad inanka yaraa marka liibiya la keenin baa laodhanaya hooyada ama bahal hadal inanka yaraa ama inanta yarayd reerkoogii dhaqaale buuran oo ay ku ogeyn ma jirto kasi daraga waxaa laska odhanaya laba iyo toban kun oo dollar ayaa liibiya lagu keenay haddaana lacagtaa bixin waa lagu dilayaa sida facebookyadaad ka daawateen sida layfafka loo soo geliyo darxumada ka muuqataa dadka daayartaa ee habeenii maalin lagu jirdilayo liibiya iyo meelaha saxaraha waktigeygii libiya dawlad baa ka jirtay libiya intaa ina inkastoo aanay ogoleyn badda la maro oo wadamada yurub ama midooda yurub ay heshiis kala saxdeen badda la xidho haddana qofku libiya markuu joogo iska xamaalanayay uu shaqaysanayay de nolosha maalimeedkiisu la soo baxayay sa iminka dadkii baa la iibsanayaa de aada la socotaanba oo dadkii baa lacag lagu gadanayaa intaas oo safara maadaama aad soo gashay oo aad soo tahriibtay hadafkii aad lahayd ma gaartay maanta horta walaal waxa weeyaan daadurayow kolley maanta xaaladda qurbaha waa laga dharagsan yahay nolosha nolosha qurbaha taallaa nolol yacni qofku uu ku faraxsan yahay ama mid uu yacni islahaa noloshan ba kaaga horeysa maaha waayo dadkeena soomaaliyeed waxaanu baranay yacni ma naqaano habka nolosha bayska nolosha sida loo soo bilaabo qofku wuxuu iska rabaa lacag meel taalla dhaqaale meel yaalla hanti meel taalla ma jirto marka xag yurub marka la yimaado qofkii wuxuu indhaha ku kala qaadayaa inuu ka yimid meel nimca taallo oo afka wax loogu shubayey xaggan qofka inuu bariiskiisa lasoo baxo kirada gurigiisa noloshiisa wixiisao dhan inuu sarkirayo marka almuhiim yacni mararka qaar way wanaagsantahy way wanaagsantaho waayo aragnimo fara badan baad ka helaysaa qurbaha oo aan maanta dareensanayn dadkii dalka joogay eele gurigiisa maanta samayso nin ijaara u yeedhanaya laambada gurigiisa iska bedelaya oo doonay inuu qof caawiyo xaggan qof kasta isagaa tuulkiisii iyo wixiisi dhan wada haysta marka noloshan qurbuhu dhaqaale ma yaalo lacagi ma taalo se waayo arginimu baa laga helaya daaduriyo insha allah dalkeenii meel ka wanaagsani ma jirto qof kastana waxaan leeyahay dalkaaga quruxdiisa iyo wanaagiisa iyo ilaahay waddanka soomaaliyeedna waxaan fican lahay nabad buuxda oo waarta ilaahay ha ka dhigo waayo qof kastoo soomaaliya marka yimaado wuxuu dareemayaa dawladnimada qiimahay leedahay waa tahay maxaa u soo jeedinaysaa dad badanaa jira hadda oo dhalinyaro ah dad maaragtay da-a kuwa carruur wata oo boorsooyinkooda u xirxiran yihiin qaar xeebaha taagan yihiin oo dhahayo doonta ma timid iyo tandamba maan raaci doona maxaa usoo jeedinaysaa dadkaas walaal waxaan usoo jeedin lahaa horta ilaahay baa waxaa la dhegihii alla waaniyeyba waasan dadkeenu yani maanta way ka dharagsan yihiin xaaladda qurbaha taalla waxaan usoo jeedin lahaa war qurbaha nololi ma taalo qurbaha sharafi ma taalo qurbaha yacni qofka bini aadamka moraligiisubay u dilayaa caafimaadkiisa ma wanaagsana fadlan waxaan kula dardaari lahaa haddii taladayda cid kastoo maanta jecel inay soo tahriibto ama cid kastoo jecel inay yurub timaado dalkiibi maanta wanaag yaalla qofka dhalinyarta ee maanta lacagta kusoo tahriibaya wax ku odhanaa business ku samayso lacagtaa faraha badan ee kaaga soo baxayso yurub ka heli maysid wax ku qabsada dalkiina uga qabsada waalidkii ku anfaca xaasaskiina ku anfaca carruurtiina waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan u diyaariya niyajabka dalka laga niyajabay hala joojiyo kalsoonida iyo jeclaanta wadankan kiina saraha loo qaado ayaan intaasana soo jeedi lahay